wuxuu ka kooban yahay toban qodob qodobka koowaad waxa weeye waxaanu sheegaynaa shareecada islaamka in ay reebayso oo aanay oggolayn in dal islaamo laga dhiso kiniisad sida ay qabaan culimmada islaamku oo culimmada shaaficiyiintu ay kow ka yihiin sida ku cad kitaabka caanka ee minhaajka la yidhaahdo ay soomaalidu meelooba ka taqaan qodobka labaad mar haddii aynu ognahay in kiniisadda kaatoliga ah ee magaalada hargeysa ku taal gumaysigii ingiriisku si sharci darra-a ku dhistay iyo jujuub ma bannaana in la dayac tiro oo dib loo furo ama la howlgeliyo qodobka saddexaad waxa reeban in muslimka dhexdiisa lagu faafiyo diin aan islaam ahayn afar waxaanu caddaynaynaa kiniisad la furo inaanay ummadda somalilan ugu jirin wax dan adduunyo iyo dan aakhiro midna qodobka shanaad waxaanu caddaynaynaa inaan loo daliisho karin amba aan loo cuskan karin in dalkeenna laga furo kiniisada iyadoo la leeyahay dalalka gaalada waxaa ka furan masaajido iyo xarumo islaamku uu leeyahay maxaa yeelay islaamku waa diintii xaqa ahayd alla uu oggolaa ee nasakhday ama beddeshay dhammaan diimihii ka horreeyey qodobka lixaad arrimaha aan soo sheegnay awgood waxaanu xukuumadda somalilan ka codsanaynaa inay ka noqoto wixii heshiisa ee ay cid la gashay haddii ay jiraan ee ku saabsan arrinta kiniisadda qodobka toddobaad waxaanu u soo jeedinaynaa oo aannu faraynaa hay-adaha waxbarashada iyo samafalka iyo cid kasta oo ummadda u haysa howlo guud inay iska ilaaliyaan dadka ay fartu ku godan tahay ee wata ujeeddooyin guracan sida diin aan islaamka ahayn fidinteeda iyo dhaqan xumo qodobka sideedaad ummadda reer somalilan waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasilloonidooda qodobka sagaalaad waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer somalilan in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaya nabadgelyada xasilloonida iyo wadajirka